الحمd لله نحمdه ونستعiنه ونستغفiره ونعuudu باللahi min شhurوuر أنفuسina ومin سيئaaتi أعmاalina maن يهdih الlah falaa مضل lah وmaن يضلل falaa hadiya lah وأشhهadu an laa إلaaha إlا الlah وaxdah laa شharيika lah وأشhهadu أنa محamdا cabdh وrasuuله اllahuma صل عlى محamdi وعlى آlih وأصxaabه wman tabicahum bixsaani ilaa ywmi اddiin ama bacd baabu tamyiisi haadaa midkaanu baabu tamyiisi tamyiiskii baabkiisi weeye tamyiis xagga luqada waa atafsiir wاtabyiin waana masder tamyiis waa mayasa tamyiisan facala mayasa tamyiis waa masder laakiin macnihiisu waa isim faacila loola jeedaa waa masder oo macnaha loola jeedaa isim faacil tamyiis bimacnaa mumayis wey waa tamyiis laakiin waxaa loola jeedaa mid oo wax soocaya sababtoo ah jumlada ka horeyda ama se daatada ka horeyda ijmaal ku jiru suulina marka macnihiisu waa isim faacil baabu tamyiisi haadaa midkaanu baabu tamyiisi ay baabulmumayisi kii wax kala soocaya baabkiisi weeye huwa tamyiisku al ismo waa isim sariix ah weliba waa ism sariixa ism muawala ma noqdo tamyiisku ism muawala tamyiis ma noqdo waa ism sariix ah ma ahan ism oo laga soo dhalaalinayo xarfu master iyo ficil ka dambeeya waa ism sariix ah isimkaasuna sida badan waa jaamid ee mushtaq ma noqdo mushtaqu waa yarya tamyiisku waa ism jaamida xaaladuna hay aheyd mushtaq hadday jaamid noqoto waaba la awilayo iyada waa bilcagsi marka oo iska soo horjeedaan tamyiiska isimkiisu waa maxay jaamid waa ism jaamida huwa ismu waa isim oo sariix oo jaamid ah isimkaasoo almansuubu la nasbiyo yaa caamil u ah yaa nasbiya waxaad leedahay tamyiiska waan arki doonaa mar waa tamyiisu daad marna waa tamyiisu nisba labadaa loo qaybi doonaa hadduu yahay tamyiisu daad daatada mubhamadaa oo la cadaynayo daatadaasa caamil ah haddii uu yahay tamyiisu nisbana jumlada ka horeyda ficilka ku jira ama isimka ficilka shabahay kaasaa caamila marka waxay leedahay yaa nasbiya hadii lagu yidhaahdo waxaad leedahay tamyiis laba u qaybsamaa tamyiisu daat iyo tamyiisu nisba tamyiisu daat waxaa caamilu ah daatada mubhamada oo uu fasirayo ayadaa nasbiday tamyiisu nisbana jumlada ficilka ku jira ama isimka ficilka shabaha hadduu raba master ha noqdo wasfi ha noqdo kaasaa caamil u ah sidaasaad leeda huwa tamyiiskii alism waa isim waa isim jaamid ah sariixa isimkoo almansuubu la nasbiyey oo lagu nasbiyey bidaati lmubhama aw bilmusnadi min ficlin ow shifi waxaa lagu nasbiyey daatada mubhamada ama ficil ama isimka shabaha isimkaasoo almufasiru fasiraa limaakii in bahama qarsoomay min adawaati daatooyin xaalu yahay aw inisbati nusqooyinka gabal anisbati oo mufrada ku qoran gabalna awinisabi nisbooyin oo jamaca nisba nisab nisabun oo aan ta la socon marka waa jamac taas daat waxa qarsoomay maxay yihiin ama waa daato ama waa nisbu marka tamyiiska labadaas u qaybsama labadaasuna tamyiisku fasira waxa qarsoomay maxay noqon karaa limaaka inbahama qarsoomay min adawaati xaalu yahay shayga qarsoomay ama min adawaati daatooyin xaalu ka mid shaygaas qarsoomay o awin nisabi ama nisbooyin xaalu ka mid marka tamiiska labadaasa waxa qarsooma ama waa daato ama waa nisbu wadawaatu daatooyinka tamiisu daadkiiu bilaabay tamiisu nisbihiina dibuu dhigay wadawaatu daatooyinka daatooyinka almubhamatu la qariyey arbacatu anwaacin nucyaalo afara weeye afar nuuc axaduha midkeed alcadadu waa cadadka cadad oo dhan maahane waxa weeyaan axada cashara famaa fawqahaa min alacdaadi ilaa miatin waxaad leedahay cadad oo dhan maahan tamyiiskan ee waa axada cashara famaa fawqahaa ila almiati biikhraaji alghaaya miada ka saar haayada ha ku darin biikhraaji alghaaya waa axada cashara oo kale soo ma jeedid tiscata cashara cishriin halaaثiin arbaciin khamsiin tisciin tisca wa tisciin waa kuwaas cadad oo dhan maahan cadadka oo daatada mubhamada ah oo la fasiro oo tamyiiska u baahan waa cadadka ka bilowda axadda cashara ilaa tisca wa tisciin intaas wey miada ka daa ilaa ilaa miati ilaaba haddii la yidhahda miada aysan ku jirin waa alfahma carabiga waxaa la ilaa marka la yidhahda ilaada waxa ka dambeeya xukunka kuma jiro ka horeeya saasaaba asalaba ilal miata haddaan ku idhaha qofka carabiga qaban fahma inaan miada ku jirin sababtoo ah ayada haayada laguma daro saasay yidhaahdeen ilaa qariino la helo hadii kale waa in qariino la helo in lagu darayo saas darteeda marka waydiyakum ila almirfaqayni waydiyakum ila almaraafiqi fiiri ila almaraafiqi maxaa lagu fasiray maca almaraafiqi sababtoo ilaadu yeeli maya in la geliyo marka waxaa la ilaadaa bimacnaa macaa maanta haddii ilaadu ogolaa lahayd in la geliyo maca almaraafiq looma bahdin maca looma bahdin sideeda loo dayla ila almaraafiq maca almaraafiq maxaa yl xadiisaa la arkay in xusulku ku jiro markaasa ilaadi maxaa laga dhigay maca saasaa laga dhigay xadiisaa loo haya gaar ah marka cadad wey nuuca koobaad cadadkana cadad oo dhan maahane waa axadda cashara ilaa tisca wa tisciin o ila almia iska dhe miadu kuma jirayde naxwo ishtaraytu waxaan gatay cishriina daatadii mufhamada waa tana hadda haddaan inta soo istaago oon ku idhaahdo labaatanaan soo gata labaatanka ma la fahmi karaa ma labaatan kutuba ma labaatan qalina ma labaatan oo guriya ma labaatan loora beriisaha ma labaatan geelaha waa maxay daatada macduudda macduudka la tirina muxuuya lama fahmi karo soo maa daatadii waa qarsoonta khalaas marka si loo fasiro hulaaman min hulaamin daatadii qarsooneed oo ahayd labaatanka maxay noqotay addoommo hulaaman hadda hulaaman waa tamiis awey daatada qarsoon u fasira cishriin wey hulaaman yaa nasbiyey cishriinha nasbiday daatada qarsoonaa nasbida u fasiray cishriinkaa nasbiyo caamil u ah wa malagtu waxaan milkiyey tisciina sagaashan sagaashan aan leeyahay anugu haddaan ku idhaha hadda sagaashan muxuu yihi ma sagaashan kitaaba ma sagaashan mara ma sagaashan neefo geela ma sagaashan baabuura waa maxay sagaashan macduudka la tirina muxuu yahay lama yaqaan soo ma waa qarsoonye markaasaan waxaan leeyahay nacjatan waa sabeeno idaha kuwa dhadiga ee aan weli curaan oon weli wax dhalin wey najadu waa idaha kuwooda dhadiga oo aan weli waxba dhalin oo aan curan kuwaasaa la idhaha nacj markaa sagaashanku waa sabeeno waani nuuca labaad almiqdaar weye almiqdaar waxaa loola jeedaa maa yucrafu bihi qadru shay waa waxa lagu garto shayga qadarkiisa almiqdaar maxaa loola jeedaa maa yucrafu bihi qadru shay waa waxa lagu garto shayga qadarkiisa shaygaanu ma nuskiila ma laba kiila ma koomba ma toban koomba shayga lagu gartaa la yidhaha miqdaar haddana loolama jeedo ismul aalada waxa la nasbina maahan ee waa shayga shayga oo ah mawsuumka makiilka misaaxa shayga la beegayo ama miisaanka la saarayo ama la taakaynayo kaas laftigiisa loola jeeda ee ismul aalada loolama jeedo weelka wax lagu koombayna amase rodaasha wax lagu miisaama ma loola jeedo kii la miisaamayo wey marka muxuu noqonaa miqdaar saddexu noqonaa saddexa loo qaybiyaa makiilaad mawsuunaad misaaxaad maxaa loo qaybiyaa miqdaarka saddex makiilaad waxyaala la beego mawsuunaad waxyaala la miisaamo misaaxaad waxyaala la mitiriyo ama mitira la saara ama dhudhuna la saara ama taaka la saara ama yaardiya la saara ama waara la saara adugu waxyaalaha saas cabirka dhirirka loo cabiro oo dhirirkooda in la ogaada la doonaya la yidhaha misaaxaad marka miqdaarkii meequu noqday saddex muxuu noqday makiilaad mawsuunaad misaaxaad waa saddexdaas waani almiqdaar wey miqdaar waxaa loola jeedaa maa yucrafu bihi qadru shay waana saddex saddex weeye ko waa makiilaad waxyaala la beego oo wax lagu beego ka qowliga sida inaad tiraahoo kale ishtaraytu waxaan soo gatay kafiizan waa weel wax lagu beego wuxuu qaadaa laba iyo toban saac oo saaci nabiga laba iyo toban saac uu qaada laba iyo toban saac uu qaada soo ma jeedid waa weel aad u weyn ishtaraytu waxaan soo gatay kafiizan marka waa weel qaada laba iyo toban saac saacina waa laba kiilo iyo rubac ka aad u weyn soo maa ka aad u weyn aad ayuu u weyn ugu yaraan marka dhowr iyo labaatan kilo dhowr iyo labaatan labiyo toban saac adugu toddoba iyo labaatan kilo meelahaas wey toddoba iyo labaatan kilo wey soo ma jeed bal cabira haddaan idhaahno saaci laba kiliyo rubucu qaada had leeda halka saaca laba kilo iyo rubuc qaado kafiiskuna meequu qaadaa laba-iyo toban saac laba-iyo toban saac uu qaadaa marka cabiraad u tiri markaas xisaabi marka toddoba iyo labaatan kiilo weel qaado wey ugu yaraan ishtaraytu waxaan soo gatay kafiisan marka maxaa naga qarsoon hadda daatada qarsoon maxay tahay daatada qarsoon waxay tahay kafiiskan weelkan wax lagu beego maxaa ku dhex jira shayga la beegayaa qarsoon ma berisaa ma bura bur waxaa la idhaha bur hadde daqiiqa maahan ogow bur haddii lagu yidhaahdo waa qamardiga ama sareenta burkaasaa la yidhaha carabiga kan kale daqiiqaa la yidhaha carabiga marka waxa ku jira weelkan kafiiska waxa ku jiroo la beegay ma berisaa ma masagaa ma buraa muxuu yahay ma timiraa markaas daatadiya qarsoon waxaa tiraa buran min buri hadda buran waa ismu tamyiis yuu fasiray kafiiska waxa la beegay ayuu noo fasiray yaa caamil u ah kafiiska u ah isla daatadaasuu fasiray wa manan wuxuu nuuca kale noqon karaa miqdaarka wuxuu noqdaa mawsuunaad waxyaala la miisaamo mawsuunaad waxyaala la miisaamo waxaa tidhaa ishtaraytu waxaan soo gartay manan laba rodol laba rodolaan soo gartay manku waa laba rodol samnan min samnin oo subag ah samnan min samnin oo subag ah hadda haddaa tiraa laba rodolaan soo gatay shayga la miisaamay oo aad soo gadatay muxuu yahay waa naga qarsoonyi ma sonkoraa ma hiribaa waa maxay waxaa alami ma malabaa maya waxaa tiri waa subag waxaan soo gatay marka hadda manan waxaas shayga la miisaamaya manan taasaa naga qarsoon yaa noo fasiray samnan samna waa tamyiis waa la nasbiyey yaa caamil u ah yaa calmana manana u ah daatada u fasir shayga saddexaadoo miqdaarku noqdo waa misaaxaad waxyaalaha la mitiriyo wey waxyaalaha la mitiriyo misaaxaad waa kii saddexaad almisaaxa waxaa tiraa ishtaraytu waxaan gatay shibran hal taako hadda halka taako waa maxay ma mara ma dhulaa waa maxay halka taakood gadata shayga la cabiray muxuu yahy maxariga muxuu yahy waxaa tidhi ardan min ardin ardan marka waa tamyiis yuu fasiray wuxuu fasiray shibrantuu fasiray yaa caamilo ohu nasbiyey shibrantaa u ah wahaali nuuca saddexaad waxaan soo qaadanay cadad iyo miqdaar afaruna ahaan nuuca saddexaad shibhulmiqdaar wey shibhulmiqdaar waxaa loola jeedaa waa wax wax lagu cabiro laakiin markii la dejinayay looguma talagelin cabir xaqiiqa in lagu gaaro ee waxaa loogu talagalay cabir taqriibiya soo dhoweyn waa shay wax lagu cabiro laakiin looma dejin markii carabtu dejayday in wax lagu cabiro taxqiiqan in wax lagu qiyaaso oo xaqiiqo lagu gaaro laakiin maxaa loogu talagalay taqriib in wax lagu soo dhoweey shayga xoogaa in lagu fahmo saasaa la idhaha shibulmiqdaar naxwo mihqaala daraatin dhuuracaso qadarkeeda darada dhuuracasaa lagu fasiraa waxyaalaha kaleeto lagu fasiraa weliba qur-aanka marka tahay waa qaladay yidhahdaan culummadu dadaa waxyaala kale ku fasiro waxay yidhahdaan cadceedda ama qoraxda markay hadda daaqadaas ka soo gasho haddii qoraxda kulushahay guriga dhexdiisa waxyaala yaryar oo ishu qabaydaa jira oo saas u wareegaya oo shuclada qoraxda ka dhex muuqda yaa arkay caadia loola jeeda haddii waxaas laakiin wax la qaban kara maa soo maa ma soo qaban karti saa haddaad tirahdo waxba gacanta ma soo gelaya qaaraa kaas darada ku fasiray darada ma ahan saas daradu waa quraanjiyada yar yarkaaho gaduudan taas wey qur-aankana waxaas kale laguma fasiro hadda fiiri mihqaala dara mihqaalka looguma talagelin taxqiiq miisaan ah ee maxaa loogu talagalay taqriib soo dhoweyn hadda haddaad tidhaahdo mihqaala dara ee hade shayga la miisaamaya muxuu yahy shaygiyaa qarsoon khayran aad tir khayran marka waa waxay noo fartay mihqaalkay noo fasir waa tamyiis khayran yaa nasbiyo caamilu ah mihqaala waraabic nuuca afraad maa shay weeye kaana farcan farac u ahaaday litamyiisi tamyiiskaa asal u ah laakiin nuucan waxyaalo kale inta dheexeenay bedeleen markaasuu magac kala qaatay laakiin asalkiisa tamyiiskuu ka soo jeeda fiiri maa shay weeye kaana ahaadee farcan litamyiisi naxwu haadaa kanu khaatamu waa faraati xadiidan min xadiidin oo bir ah hadda fiiri khaatamka asalkiis wuxuu ahaa xadiidu ahaa biru ahaa laakiin inta la gargaraacayoo nuuc kale loo ekaysiyey aa khaatam loo baxshay ta la farsameeyey aa magac kale la siiyey laakiin asalkiis waa xadiidba marka hadda markaad tidhahda haadaa kanu khaatamu khaatam waa la fahmaa laakiin maxaa qarsoon asalkiisiya qarsoon ma dahaba ma fida mase waa xadiid markaasaa tidhi xadiidan xadiidan marka maxay noo caddayda noo fasirtay xaqiiqada khaatamku wuxuu ka samaysan yahay soo ma jeetid kaatunkan muxuu asaalatan ka samaysan yahay leeda wuxuu ka samaysan yahay xadiid marka waxaad leedahay xadiidan waa tamyiis yaa nasbiyo caamil u ah khaatam a u ah ilaa isagu fasiray wa baabun wa haadaakanu baabun waa albaab saajan min saajin oo geedka la yidhaha saajka ka samaysan haddaad tidhahda haadaa baabun albaab waa la fahmi karaa laakiin maxaa qarsoon xaqiiqada muxuu ka samaysan yahay ma alumiyana ma wuxuu ka samaysan yahay alwaax ma wuxuu ka samaysan yahay bir muxuu albaabku ka samaysan yahay geedu waa banay ma geedka maya waxaa tidhi saaja marka saajan muxuu noo fasiray wuxuu noo fasiray baabka xaqiiqadiis marka baabkan asalkiis wuxuu ahaa saajku ahaa geedkaanuu ka mid aha sooma waa farac baabkan yaa asala saajka asala ila geedkaaba laga soo gooyey sooma waa laan geedka laga soo jaray marka farac tamyiisku farac ka yihi nuucaan hadda saajan waa tamyiis waa la nasbiyey yaa caamil u ah baabuna u ah daatadan qarsooneeduu fasira u ah wa jubatun wahaadiitanu jubatun waa jaakad khazan min khazin oo xariir ah asaalatan jubbadan fiiri dun oo xariirahay ahayd kadiba inta la sameeyey aa jubbad magacaasay qaadatay marka yaa asala khaz khazan iyo juba yaa asala khazan asala ila dunta asale marka khazan waa tamyiis yaa nasbiyey jubbatan nuucan marka nasba waajib maaha saddexaa ku bannaan nasba waa ku bannaan yahay tamyiis waxaa ku bannaan inaad jirtood mudaafuley ka dhigto isagaaba ugu badanba waxaad dhigi kartaa haadaa khaatamu xadiidin waa bir faraatigeed macnuuna waa cadi haadaa khaatamu xadiidin waxaad dhigi kartaa haadaa baabu saajin waxaad dhigi kartaa haadihi jubbatu khazin idaafa ku bannaan waxaa kula ku bannaan rafcu waxaad dhigi kartaa haadaa kanu khaatamun waa faraati xadiidun ku bayaani oo bir ah haadaa kanu baabun waa albaab saajin oo geedka saaji la yidhaha ah haadihi jubbatun khazun ah ku bayaani ama ka bedelo bedel iyo bayaan labadaba kugu bannaan nactina waa ku bannaan yahay daciifna wey marka fiiri nuucan meeqa ixraabada ku bannaan nas jar rafcu saddexdoo kuugu bannaan saddexdoo kuugu bannaan waayo walmubayinu halkaas waxaa noogu dhammaaday tamyiiskii la dhihi jiray tamyiisun daat tamyiisu daat tamyiisu nis buu halkan ka galay walmubayinu midka caddaynaa liibhaami nisba nisbada la qarinteeda imaa muxawalun mid laga soo wareejiyay inuu yahay can ilfaacili muxawal iyo kayrumuxawala loo qaybiyaa tamyiiska oo tamyiisu nisbaha maxaa loo qaybiyaa muxawal iyo kayr muxawal muxawalkana saddexa loo qaybiyaa muxawalun can ilfaacili muxawalun can ilmafcuuli muxawalun can ilmubtadey saddexaasa loo qaybiya markaasuu ku yidhi walmubayinu kan caddayna liibhaami nisba imaa muxawalun ku laga soo wareejiyay inuu yahay can ilfaacili naxwu tasababa zaydun zayda shubmay hadda fiiri tasababa waa la fahmaa zayduna waa la fahmaa daata qarsoon ma jirto laakiin waxaa qarsoon nisbada zayd loo nisbaynayo shuban macloosha baxday zayda shubmaya le waa maxay waa shubma macloolbaxaa ku dhacay maye waxaa lu yidhi caraqan dhididaad ka baxay dhidid badanaa ka baxay korkiisa saasaa loola jeeda marka nisbada qaabka meesha looga nisbaynaya zayd tasabubka intaasu noo cadeey marka yaa caamil u ah tamyiisu nisbahan ficilka ka hore jumlada ka horeyso ficil kuma jiro tasababa a caamil u ah oo nisbiyey asalkii faacilu ahaa muxawal can ilfaacil xaa loola jeedaa asalkiisii faacilu ahaa wuxuu ahaa tasababa caraqu zaydin saasuu asalku ah tasababa caraqu zaydin waxaa tidhaa marka xudifa almudaafu mudaafkiyaa la xadfay tasababa caraqu mudaafu ahaa aydin waxa weeyaan zaydina mudaaf ilay soo maahan xudifa almudaaf mudaafkiyaa la xadf wa uqiima almudaafu ilayhi muqaama mudaaf ilaygiyaa booskii mudaafka la dhigay tasababa caraaqu zaydin soo maahayn tasababa zaydun aa layidhi fartafaca irtifaacahu markaasuu mudaaf ilayhigii wuxuu u godmay sidii mudaafka u godnaa khalaas faxasala alibhaamu markaasaa waxaa yimid qarsoonaasho tasababa zaydun zaydaa shubmay mee shubmidda looga nisbaynayaa la gara waayo markaasaa maxaa lala yimi mudaafkii maxduufka oo mansuubaha la keena oo tamiisa markaasaa la caraqan min jihati caraq watafaqaa bakrun bakraa buuxsamaa layidhi waa buuxsame maxaa ka buuxa waa buuxsamay ma cuntuu ka dhergey ma ciil iyo caro uu la buuxaa muxuu la buuxaa maya waxaa la yidhi shaxma baruur waa naax baruuru baruuraa ka buuxda cadiinaa fadhiisata soo ma jeeti waa naaxay watafaqaa bakrun bakr waa buuxsamay marka shaxman waa tamiis maxay noo fasireen nisbada bakar loo nisbaynayo waxa weeyaan buuxsanka yaa caamilu ah jumlada ka horeyda ficilka ku jira asalkii muxuu ahaa shaxman faacilu aha asalku muxuu ahaa tafaqaa shaxmu bakrin maxaa la sameeyey xudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu fartafaca irtifaacahu faxasala alibhaamu fajii'a bilmudaafi almaxduufi mansuuba waxaa leedahay markii hore mudaafkiia la xadfay mudaafulegiya booskii la dhigay rafcadiisiiyuu qaatay qarsoonaashaa timid markaasaa waxaa la keenay mudaafkii la xadfay oo mansuub ah saasaad leedahay wadaaba muxamadun muxamedaa wanaagsanaadoo diib noqday raalliyu noqday wey daaba muxamedu muxamed waa wanaagsanaaday meesha looga nisbayna muxamed diibka waa carfao catara lagu shubay miya waa maxay meesha looga nisbayna markaasaa le nafsan min jihati nafsan xagga nafsadda xagga qalbigu raalli noqday wey marka haddee nafsan waa tamiis maxay noo caddayday meesha muxamed looga nisbaynaa diibka halkaasay noo caddayday yaa caamilu oho nisbiyey daaba jumlada ka horeyda ficilka ku jira asalkii muxuu ahaa tamiisu waxa weeye nisbahan asalku wuxuu ahaa muxawal can ilfaacil kayfa kaana aslu hada tarkiib daaba nafsu muxamadin fa fucila bimaa sabaq wixii aan soo sheegnaa lagu sameyey maanta ninku celcelayna ma wardiya washtacala ra'su dheh washtacala wuu huray ara'su madaxi madaxiya huraya le waa gubtay miya madax xanuun badana ku dhacay miya xayta madaxiya huray meesha madaxan looga nisbaynayo ishticaalku waa huridda ama gubashada camal waxaad tidhaahdaa shayban min jihati shayb ciro xaggeedu ka huray xagga cirada wey marka waxaad leedahay shayban waa tamyiis waxay noo caddayday ra'siga meesha looga nisbaynaa ishticaalka caamil waxaa u ah jumlada ka horeyda ficilka ku jira waa ishtacala asalkii faacilu ahaa waa muxawal can ilfaacil kayfa kaana tarkiibu kayfa kaana aslu hada tarkiib ishtacala shaybu ra'si saasuu ahaa fa fucila bimaa sabaqa khalaas halkaas muxawal can ilfaacilan waa gudbin waxaan gelaynaa muxawal can ilmafcuul wa imaa muxawalun ku laga soo wareejiy inuu yahay can ilmafcuul naxwu wafajarna alarda dhulkiyaan dilaacinu ilaahay yidhi cuyuunan min jihati cuyuun xagga ilaha biyaha markaa tidhaa wafajarna alarda dhulkiyaan dilaacinay dhulka meesha looga nisbaynaa dilaaca ma dhulkiyaa dadkii la go-ay ma dhulkiyaa jeexjeexmay maye ila biyaha ka soo booday oo ka soo butaacay waxaa leedaha wafajarna alarda cuyuunan waxaad leedahay cuyuunan waa tamyiis wuxuu noo caddeeyey arlada nisbada loo nisbaynaa ama loo tiirinaa infijaarka yaa caamilu ah jumlada ka horeyda ficilka ku jira waa fajara asalku muxuu ahaa mafcuul biyu ahaa see aha asalku wafajarnaa cuyuuna alardi xudifa almudaafu wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu famtasaba intisaaba u dhikan faxasala alibhaamu fajii'a bilmudaafi almaxduufi mansuuban asalku wuxuu ahaa wafajarnaa cuyuuna alardi xudifa almudaaf mudaafkii oo cuyuuna ahaya la xadfay wa uqiima mudaafu ilayhi muqaama mudaaf ilayhigii oo alard ahaya booskii la dhigay fantasaba intisaabahu kii la xadfay nasbihiis ayuu qaatay wafajarna alarda u noqday faxasala alibhaam qarsoonaashaa timid fajii'a waxaa lala yimid bilmudaafi almaxduufi mansuuban fa saara وفjرna الأرض عyuنا o عan غayrihima an غayrihima waa mxe can غayri الفاacل والmفcuuل waa muxawل تmyiiزkaanu waxaana laga soo wareejiyey can غayri الفاacل والmفcuuل فaacilna lagama keenin mفcuulna lagama keenin غayrkooda laga keeno waa mxe waa mubtade halkuu dhacaa baعda isم تفضيل muxawل can اlmubtade halkuu dhacaa bada ismi tafdiil bacda ismi tafdiil waayah naxw ana aniga agaru badan minka adiga xaggaaga maalan maalka asalku waxaa leeda horta asal intaanaan gaarin maalan waa tamyiis halkee uu waxa weeyaan uu noo caddayn muxuu noo caddaynaa wuxuu noo caddaynaa agariyada aad isku nisbaynaydo ood leeda ana aniga agaru badan minka adaan kaa badan maxaad iga badanta ma cilmiga ma caqliga ma xoogga ma xoolaha waa halkee ma caruurta ana agaru minka anaa kaa badan maalan waa xagga maalkuy waa la caddeeyey maalan xagga dhankaa aan aniga agariyada iskaga nisbayna waa xagga maalka marka waxaa leedaha maalan waa tamyiis nisbada oo agariyada qofku isku nisbeeyey noo caddayn meesha uu agariyada iskaga nisbayna badnaanta meeshu iskaga nisbayna yaa nasbiyo caamil u ah isimka ficilka shabahay oo jumlada hore ku jira waa ismu tafdiilka agaru wey ficilka isimkaasaa nasbiyey oo ficilka shabahay maxa l ismu tafdiil asalka tarkiibka waxay leedaha maalan asalkiisu mafcuul asalkiisu wuxuu ahaa mubtade asalkiisu wuxuu ahaa mubtade tarkiibkan asalkiisu wuxuu ahaa ana waxaad tidhahdaa ana hadhina maali maali agaru minka maali agaru minka saasuu ahaa marka maali xudifa almudaaf mudaafka yaa la xadfi oo maali ah wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu maali ya mutakalimkii oo awal mudaaf ilayhi aheed abooskii mubtadaha noqotay fanfasala waana damiir munfasilu noqday ana ay noqotay ana u noqday fartafaca irtifaacahu dhe waa gudmay markaasaa ibhaamaa yimid markaasaa mudaafkii la xadfayey oo mansuubaha la keeno maalan ala wa zaydun zayd akramu waa mid karaamo badan ninka aduu kaa karaamo badan yahi adan xagga abaa marka zaydun akramu la yidhaah adan waa tamyiis maxaa yeele waxay noo caddaynayeen zayd meesha karaamada looga nisbayna waa xagga aabba waa xagga aabbaha asalkiisuna wuxuu ahaa muxuu ahaa mubtade asalku muxuu ahaa abu zaydin akramu minka abu zaydin uu ahaa marka waa la xadfay mudaafkii mudaafileygiga booskii la dhigay markaasuu rafcadiisii qaatay ibhaamaa yimid markaasaa mudaafileygii la xadfay oo mansuub aha la keena yaa caamil waa eran yaa nasbiyey jumlada ka horeyda ismika ku jiro ficilka shabahay waa keen akramu waa ismu tafdiilka wa ajmalu wa zaydun zayd ajmalu waa mid qurux badan minkaaduu kaa qurux badan yahay wejan xagga wejiga hadda markaad tidhahdo zaydun zayd ajmalu waa mid qurux badan minka adigu kaa qurux badan yahay meesha zayd looga nisbayna quruxda ma joogga waa halkee ma jirkaa maya waxa le waa wejiga wejan waa tamyiis wuxuu noo fasiray zayd meesha quruxda looga nisbayna yaa ku camal falay jumlada ka horeyda waa mubtadiya khabarkaa zaydun ajmalu zaydun waa mubtadi ajmalu waa khabar jumladaas isimka ku jira oo ficilka shabaha waa kee waa ajmalu asalkii wejan maxay ahayd mubtada ahayd oo wuxuu ahaa wejhu zaydin ajmalu minka aw hayru muxawalin tamyiiska oo leera tamyiisu nisbaha wuxuu noqon karaa midaan meelna laga soo wareejinoo markii ugu horreydaba carabtu sidaan ay u dejiday tarkiibkan saasuu noqon karaa tusaale naxw imtala alina weelkii waa buuxsamay hadda maxaa naga qarsoon weelka waxa ku jira weelkii waa buuxsamay maxaa ku jira markaasle maaan min jiati ma imtala alinaau alinaaudaas ayaa uu noo cadeeyey waxa ku jira maanta waa tamyiis yaa ku camal falay jumlada ka horeyda ficilka ku jira oo ah imtalaa welilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday daruhu ninkaas caanihii uu ku barbaaray waxa weya qofka marka lala tacajubayo oqoontiisa ama waxtarkiisa sifaadiisa sifo ka mida marka aad loola tacajubo ay carabtu waxay tidhahdaa caanaha uu ku barbaaray qofkan ilaahay baa iska leh macnaheedu waxay tahay cid kale ma awoodo qofkan inay sidaan ka dhigto ee rabbiyaa ka dhigay wey cid kale ma awoodo macnaha qofkii waa lala tacajubaya sifo lala yaab la yaab lahu leey markaasay waxay leeyihiin lilaahi daru qof alla qofkay la tacajubaan saasay leeyihin lilaahi daru macnaheedu waxay tahay sifadan kulliba ilaahay unbaa u yeelay cid kale u yeeli karta male wey saas wey macnuhu marka lilaah ilaahay waxa u sugnaaday daru canuu ku barbaaray halkee lagala tacajuba farisa min jihati faris xagga sida gaandharinimada fardaha sida ugu dagaalama xagga fardafuulka uu khatar ku yahy waa dhankaas dhanka lagala yaaba meesha uu tacajubka ka leeya waa xagga fardaha qaabka loogu dagaalamo walaa yakuunu tamyiizu tamyiisku ma noqdo ilaa nakiratan maahani tamyiis macrifo ma noqdo tamyiis wax aan nakiro ahayn ma noqdo o walaa yakuunu tamyiisku ma ahaado ilaa bacda tamaamilkalaami hadalka dhammaystirankiisa ka gadaal maahani bilmacnaa macnihiyuuna ku ahaadaa macnihii almutaqadimi ku soo hormaray filxaali xaaladaba soo laguma dhihin walaa yakuunu ilaa bacda tamaamilkalaami macnaheeda loolama jeedin waa laga maarmaa waa laga deeqtooma ma ahayn macnuu wuxuu ahaa laa yakuunu axadda jus-ay jumla haddana waa sidii tamyiisku jumlada labadeeda jus mid ka mida ma noqdo laakiin macnihiisu maaha waa laga maarmo ma ahan in laga maarmo waay walaa yakuunu ma ahado ilaa bacda tamaamilkalaami kalaamka dhammaystirankiisa ka gadaal maahane bilmacnaa macnihiina uu ku dhammaystirmo macnihii almutaqadimi soo hormaray filxaali ku soo hormaray yaa caamilu ah tamyiiska wanaasibu caamilka nasbina ah litamyiisi daad tamyiiska la yidhaha tamyiisu daad adaad waxaad tidhahdaa wanaasibu caamilka nasbina litamyiisi daad daatada tamyiiskeeda daatada almubhamati la qariyey tilka daatu waa daatadaas caamilka nasbina tamyiisu daadka waa daatada daatada mubhamada wey o walitamyiisi nisbati wanaasibu caamilka nasbina litamyiisi nisbati alficlu waa ficilka ficilka almusnadu ee la tiiriyo musnadka amase waxa shabaha ficilka kaliya maahane o shibhi waa kan hoos kaa yiri alficlu o shibhuhu uu ku yiri o shibhuhu ama isimka shabahay ama isimka shabahay walaa yataqadamu tamyiisu tamyiis kama hormaro calaa caamilihi mulaqan xaalaan la kala qaadeen mulaqan xaal loola jeedaa sawaaun kaana alcaamilu isman aw ficlan jaamidan aw mutasarifan nuucuu raba ha ahaado caamilku nuucuu raba ha ahaado ha noqdo caamilku ism ficil ha noqdo jaamid ha noqdo mutasarif ha noqdo tamyiis caamilkiisa kama hormaro laakiin xaalad waa ka hormari karta tamyiis caamilkiisa kama hormaro walaa yataqadamu tamyiisu tamyiis kama hormaro calaa caamilihi muطlaqan xaalan caamilka la kala qaadayn wallaahu aclam w sala اllahu calى nabiyina mxamed